dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka cudurka covid sagaal iyo toban wuxuu u muuqdaa inuu sii faafayo iyadoo aqoonta ay dad badan u leeyihiin ay weli kooban tahay dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ayaa dhankooda ku howlan baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayey su'aalaha ay dhegaystayaasha ku xidhan rediyo ergo noogu soo duubayeen nambarka gaaban ee laba eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan ku sugan hadba intii ay noo suurta gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgelaya cabdilmuncim axmed maxamed oo ka mid ah howlwadeennada caafimaad ee la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su-aalihii ay dhegaystayaashu noo duubeen iyo jawaabaha uu ka bixiyey cabdilmuncim raadiyo wergo waan idin salaamayaa magacaygu waa cabdirasaaq ibraahim cabdil oo joogo degmada mucaas gobolka hiiraan waxaan weydiinayaa raadiyo wergo cudurka coronavirus sida lagu kala qaado dhakhaatiirka raadiyo wergo inuu loo faafaayo dadweynahan oo waxba sheego assalaamu calaykum haddii aan ka jawaabo su-aasha ka timid hiiraan ee ku saabsan siduu uu ku faafaa cudurkan covid sagaal iyo toban iyo qaabka ugu muhiimsanoo looga hortegi kara faafitaankiisa badanaa wax walbo oo badana lagu soo celceliyo waxay tahay faafitaanka qof ilaa qof oo cudurka uu ku faafi karo waa dhibcahan yaryar oo badanaa kasoo baxayo qofka afkiisa ama sankiisa kasoo baxayo badanaa dhibcahaas waxay soo baxaan markii qofka uu qufacayo markii uu hindhisaayo ama xataa markii uu hadalka caadiga uu hadlayo waxyaabaha ugu badan oo lasoo jeediyo oo badanaa wacyigelinta oo aad iyo aad lagu celceliyo waa in la kala sigdaa marka ugu yaraan hal mitir yani hal mitir in la kala sigdo waxyaaba faa'iido baraan ee leedahay dadkan waa wada hadlayaan dadkan waa wada sheekaysanayaan waxaa awoodoo yeelan in dhibcahaasi laga fogaado oo qofkii uu saliim oo ka noqdo waxyaabaha kale oo cudurka ku faafaya waxaa kamid a dhibca hadda aan soo sheegnay oo qofkii inuu hindhisay ama uu qufacay ama soo hadlaya ee ka dhacday ee kadib ay ku dhacday walxahan anaga maalmahi acaadi la isticmaalo miiska kursiga albaabada meel alla meeshii markaas oo dadka ay wada isticmaalaan dhibcihii markay meeshaas ku dhacaan inuu qofku u yimaado gacantiisa uu ku taabto ama taabashada meeshaas walxahaas ay taabanayaan kadibna gacantii uu ku taabto indhihiisa ama sankiisa ama afkiisa taasna waxyaabaha ugu badan oo looga hortegi karana waxayaan dhahnay waa in mar walba oo si ku-celcelis ah aa gacmahaaga aada u dhaqdid adigoo isticmaalayo maxaan ku rahdaa saabuun iyo biyo ama haddii oo alcolo aad helaysidna aa isticmaashid laakiin mar walba saabuunta iyo biyaha waa awood weyn ay u leeyihiin in viruska ay dilaan saabuunta iyo biyaha waxaa gacantaada ku dhaqaysaa muddo labaatan ilaa soddon second biyahana biyo socdo inay noqdaan haddii lacala markaas saacad aadan haysaninna waxaad samayn kartaa laba joor ama laba mar inaad akhrisid suurat alfaatixa faatixada qur-aanka magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed xuseen ibraahim waxaan jooga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dhammaan waxaan salaan halkaa u marinayaa dhammaan shaqaalaha raadiyo ergo waxaa su-aaliga dadka miyiga jooga ee soomaaliyeed oo la daalaadhacaya cudurka coronavirus maxaa lagu hadlin karaa oo lagu daaweyn karaa maadaama aysan joogin dowladda soomaaliya dhulka miyiga ah ee gaar ahaan dhulal badan oo soomaaliya ka mid ah haddii aan ka jawaabo su-aasha nooga timid mudug ee ku saabsan dadka baadiyaha degan meelaha magaalada ka fog deg degan sidii ay ula dhaqmi lahaayeen ama ay u awoodi lahaayeen inay ula dhaqmaan faafitaanka cudurkaas covid sagaal iyo toban maadaama ay meelahaas ay aada ugu yartahay daryeelka caafimaadka iyo adeegyadii caafimaadka ee dowladda ay bixinaysa waa sax way dhib badan tahay dhammaan meelaha magaalada ka fogfog oo adeegyadii ee aada ay ugu yaryihiin laakiin mar walba waxaa muhiim ah in bulshada ku nool tuulada ama maxaan ku raha deegaankaasi in wacyigelinta ay aada iyo aada loogu faafiyo wacyigelinta cudurka covid sagaal iyo toban waxaa aada muhiim ugu ah in laga hortago ka hortagiisana aada waa ugu sahlan yahay marka loo fiiriyo daaweyntiisa iyo waxyaaba u baahan waxaa muhiim ah in bulshada lagu wacyigeliyo kala fogaanshaha inay kala fogaadaan aysan iskugu aada iyo aada zaxmo xoogle aysan u sameynin waxaa aada muhiima bulshada in lagu wacyigeliyo gacmo dhaqashada mar walba shaqooyinka ay qabtaan ama meelaha bannaanka ay ka yimaadaan inay gacmaha saabuun iyo biyo oo meel kastoo baadiyaheena soomaalida ka mid ah oo laga helayo in haddii ay jiraan raadiyaasha iyo qaabka kale oo lagu maqlayo inay ogaadaan astaamaha cudurka muxuu yahay in haddii qof ka mid ah deegaanka oo looga shakeeyey inuu leeyahay astaamihii cudurka ay isku dayaan si alla sidii ay ula xiriiri lahaayeen adeega caafimaadka ee ugu dhow ama dhakhaatiirta ama maxaan ku rahdaa kalkaaliyaasha ama adeeg bixiyaasha dhammaan caafimaadka inay la xiriiraan qofkaasna dadkii bulshada kalena gooni looga saaro ilaa laga hubinayo badqabkiisa inuu cudurkii covid sagaal iyo toban uu ka badqabo intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka koroona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay cabdilmuncim axmed maxamed oo ka mid ah howlwadeennada caafimaad ee la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahadcelinaynaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan u cudur daaranaynaa qaarka kale ee su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta iyo howlwadeennada caafimaadka dhegaysta haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu duub nambarka gaaban ee laba eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaash ah ku soo wici karaan inta aan xubintan oo kale ku kulmi doonno waa cabdiraxmaan taysiir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhaqaal gacmaha maydha ku dhaqmo awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta